Magaalada Qardho ee gobolka Karkar ayaa laga daafuray xarun loogu talagalay in dhalinyarada lagu madadaaliyo taasi oo lagu ciyaari doono Playstation-ka oo ah geem kubbadda cagta ah oo laga hagayo gacanta isla markaana ay wada ciyaari karaan laba ruux oo soo xulanaya kooxda ay rabaan ee kubbadda cagta. Daafurka xaruntan waxaa ka qayb galay dhalinyaro waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Cabdullaahi Maxamed Khaliif oo ku hadlayay afka aasaasayaasha xaruntan ayaa ka waramaya muhiimadda loo furay goobtan lagu madadaalinayo dhalinyarada.
Waanu caawa ka furnay Playstation-ka Goal Game oo laba xarumood ku leh magaalada Boosaaso. Haddeerna xarunta saddexaad Qardhaa laga furay. Runtii waxa weeye Playstation-ku faa'iidooyin badan dhalinyarada u leeyahay baa jira. waxa way aad baan ugu faraxsannahay inaan caawa xaafadayadii ka furnay playstation kan la camiray oo sida quruxda badan loo dhiseen gareeyey playstationku faa'iidooyinka dhalinyarada u leeyahay waxaa ka mid ah playstationku wuxuu ka caawiyaa dhalinyarada inay kaga mashquulaan balwadda inay dhalinyaradu kaga mashquulaan mataqaanaayey dhalinyarada yaryar ay kaga mashquulaan luuqluq istaagga iyo dhibaataynta xaafadaha inay ku mashquulaan runtii xaafadda aanu ka furnay waa balseyshika waa xaafadda xorgoble iyo xaafadda kambo santarkeeda laamiga cusbitaalka dheer u dhexeeya cusbitaalka soo horjeedka saweeye aad baan ugu faraxsannahay xaafadda caawa inaanu balstation ka furnay ma lahayn xaafaddu balstation la mid ah ama balstationba xaafaddu ma lahayn in caawa dhalinyarada aanu u keenno balstation xaafadda iyada aanu keenno aad baan ugu faraxsannahay dhammaan dhalinyarada waxaan magaalada qardho waxaan ugu bishaareeyaynaa inaanu u hayno balstation 5 iyo balstation 4 2023 PlayStation 4 2023 iyo PlayStation 5 ee standardka ugu dambeeyay oo waqti walba na furan service fiican ay ka heli doonaan dhammaan dhalinyaradu insha Allah 24 saacba waa furnaan doonaa waa shaqayn doonaa inta ugu badan ilaahay idankiis xilliyada salaada mooye dhalinyarada waanu bishaareynaynaa xaafadda degan waqtiyadooda qaaliga ay qiimaha leh oo ay rabaan inay uga faa'iideystaan inay maskaxdooda waqti jawi fiican ku qaataan gold games baan ugu bishaareynaa inay ku taalo qardho dhan dhalinyarada deganna waan ugu bishaareynaa playstation 5 baa idinku diyaara 4 baa idinku diyaara dhalinyarada dheesha dhalinyarada safarada ku yimaada magaalada dhammaan soo dhawaadaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatulah